kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha daadheer waxaana idiin soo gudbin doonaa barnaamijka ganacsiga ee raadiyaha daadheer barnaamijkan waa toddobaad leh aad si joogta oo maqashaan hada iyo kale saacadda markay soo dilsaagto ganacsigu waa lafdhabarta kobaca bulshada waxaana nolosha magaalo kasta lagu qiimeeyaa heerka uu gaarsiisan yahay habsamo socodka ganacsigeedu taasi waxay si gaar ah uga turjumaysaa isbeddelka bulsho iyo dhaqaale ee magaaladaasi ay samayso taariikh ahaan magaaladan barnaamijkan diiradda ku saareyno waa mid ka mid ah magaalooyinkii ka dambeeyey dowladdii dhexe balse maanta waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu horumarsan dalka soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca ganacsiga marka laga hadlayo deegaanada galmudugna magaaladani waxaa lagu tiriyaa inay tahay magaalada koowaad ama labaad ee uu ganacsiga badan taasina waxa ay caddeen u tahay awoodda iyo isbeddelka uu ganacsigu keeni karo magaalada aan ka hadlayo waa gurceel barnaamijkan waxaan diradda ku saari doonaa heerka uu marayo ganacsiga magaalada gurceel fursadaha ganacsi ee ka bannaan ammaanka ganacsiyadu ay dareemayaan iyo caqabadaha ay tahay in laga hormariyo soo saaraha iyo tabiyaha barnaamijka dhegeystayaal waa anigoo cabdulahi cabdulqaadir nuura dhinaca farsamadana waa cabdiftaax maxamed axmed dhegeystayaal mar kale isku soo noqd wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan dhuusamareeb iyo deegaanada ku teesan fmka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m halka sidoo kale dhegeystayaasha ku sugan dunida dacaladeeda ay si toosa nooga dhegeysan karaan ciwaanadeena kulana baraha bulshada sida facebook iyo youtube radio daadheer sida hordhaca barnaamijka oo ku maqasheen toddobaadkan waxaanu booqanay magaalada caan ku ah ganacsiga ee gurceel waxaana mikrofoonka raadiyaha la dhex qaaday suuqyada magaalada iyadoo aana wareysay ganacsiyada qeybahooda kala duwan sida ganacsiyada qutuldaruuriga ganacsiyada adeegyada isqurxinta dumarka kuwa elektroniga iyo cilidbixinta teleefonada ee gacanta waxaana wareysigoodu oo u dhacay sida tan soo socda
aad iyo aad mahadsantihiin idaacadda daardheer aadan u salaameeya maadaama aan ganacsiyada deegaanka gurcaal aan ka mid ahay magaceyguna waa duceysane waxaan dhihi karnaa shalay iyo maanta laba waa laba wakti waaye waxaan dhihi karnaa waa habeen iyo maalin shalay deegaanka ganacsigiisu uu hooseeyey maantana boqolkiiba boqol laba kun labaatan iyo shan la joogaa abaar laga soo bilaaba ilaa laba kun iyo toban iyo shan tainkaas yeris oo kaleeto wuu isku bedelay aad isu bedelay dhan walba ha noqoto deegaanka wuxuu sameynayaa ganacsi ballaaran maalgelin ballaarana ku socoto waa amnigiisu waa boqol boqol muhiimaduna waxay tahay ganacsiga waxaa kor kaca u qaadaya waa amniga waxaan isnaa amni boqolkiiba boqol ah alxamdulilaahi dad waa firfircoon oo shaqooyinkooda iyo nidaamyadooda iyo horumarkooda iyo bisniyaalan way dhooban yihiin waa gartay si gaara goobtan ganacsiga duceysan haddaan u dhimaano waxyaaba aad iibisaan ee macaamiishiina aad ka iibisaan qaybahooda kala duwan bal haddaad si kooban noo dul martid waa mahadsantihiin annaga ganacsigeenu kaas ahaan duceysan marka la yirahdo waa cosmaticis cosmaticis waa aan waxaway supermarket waaye mini market aa kusii jiro qeybaha macmacaanada ku jiro qeymada waxaa ku jiro skimlushinada ku jiro najuraalada ku jiro sida hadda ujeedaa ma dharkii oo kaleeto waa waxaa la dhihi karaa waa supermarket dhammaystiran waaye oo ku mudeh waa gartay waxaa sheegtay in gurceel faraq weyn ganacsiga u dhexeeyo idinkuna goobaha ganacsiga ee marba kobaca sameynayad qayb ka tihiin maadaama cosmatigiska aad haatan iibisaan bal ka waran xilliga aad bilaabeyseen sida fahamka bulshada ahaa halkaad kasoo bilowdeen iyo maanta ood sheegtay in waktigaas magaalada dhammaaba ganacsiga isbedelay siqaasa macaamiishiina
walaa waxaan xasuustaa cosmatic horta dunidu waa waa shaqooyinka ugu horeeyo ama ilbaxnimada ugu horeyso waaye laakiin ka duceysana ahaan waxaa magacaana de aad deegaanka ugu shaaca ahayd cosmaticska ugu horeeyey oo deegaanka gurceel aan ka fura ayuu ahaa xaqiiqatan bulshada marka loo fiiriyo xilligaas ma aysan hormarsnayn caqabado badan baa kala kulmay oo ah falcelinta qaldan waxaa muhiim ah marka hadda dadku way la qabsadeen oo way fahmeen boqolkiiba boqol waxaa la dhihi karaa waa waa zef wagarta marka adeegyada ma waxa bixisaan si jumlaah mise tafaariiq mise labadaba labadaba labadaba jumladooda weliba xataa waasac ma jiraan meelo gurceel ka baxsan ama magaalooyin kale ku xiran ahaato ama ahaato ama ahaato tuulooyinka ma jiraan adeegyo aad siisaan oo kaga soo xaruntiina si gaara usoo dukaameysan aad iyo aad aad iyo aad ilaa caabud waaqa adeegeena gaarsiinaa ilaa balanbal cadaado ilaa aagaas oo dhan waa tuulooyinka hoos yimaada gurceel oo dhan ilaa dhusmareeb xataa ku hoos yimaada ilaa dhusmareeb waan siinaa deegaanka waan siinaa jimlada ma is leedahay maanta qof gurceel jooga ayaa waxa adeegyo dhinaca qurxinta iyo cosmatigiska eedegaysaan inta magaalada laga yaabo inuu ka waayo magaalooyinka loo dirsan karaa ama xamar oo kale oo yacni isticmaalaya marka laga reebo ganacsada nafa taas aniga shaksiyan ahaanteyda magaceyga ayay hoos u dhigaysaa in qof shay uu ka waayo deegaanka guraceel oo shaqadeena ku saabsan inuu meel kale ka dalbada ama online uu ka dalbada loo keeno shaqadeena hoos u dhibay mana jirto mana jiri doonto waa kumbud annaga damaanad qaadayn suuqyada ugeyna ku xiran tihiin markii la yidhaahdo muqdisho mase bosaaso mase xitaa dibaddaad keenstaan annaga ilaa toos jeynaha iyo imaaraadka iyo masar iyo bakistan iyo hindiya intaba way noogu yimaadaan xarumahoweyna xamarna waan leena waa garta waxaa sheegtay in qeybaha am- amnigu ay qeybooyin ka qaatay dhaqaa ganacsiga magaalada Eh, bal ka waran ganacsigiina ma waxaa jira xilliyo cayiman oo aad eh, habeenkii oo kale ama maalinkii oo kale mase xilli walba oo idinku aad damcdaan in ganacsigina sii furaado ama aad furtaan aad furtaan Ee, annaga ganacsigeenu xilla allaale xilliga aan doonno ayaan shaqaynaa oo aan furannahay bulshadu intay socota wuu furan yahay ganacsigeenu marnama cabsi kama qabno salaada subax laga bilaabo ilaa habeenka toddoba saac sideed saac shaqadeena bulshada markay istaagto ayay istaagtaa keliya xilli ay leedahay ma jirto waa gartay eh, fariintaada ugu dambeysa ee ku aadan eh, macaamiisha xaruntan adoo ka fahaysanaya fursadan radio daardheer ee kastamarkeena waxaan leenahay ee sida aad noogu xirantihin waa ku mahadsantihiin ee mar labaadna waxaan ka codsanayna inay beejajkeena aad daabacataan oo duceysana ee supermarket aad daabacata aad daalacataan si aad waxyaaba badan uga ogaataan ee qaybaha onlinemadana ee wax walbo waa iskugu diyaar qof walbahana waxaan u ballan qaadaynaa ee ga- ee shaqo hufan iyo qiimo dhibis aad u ballaaran onlinemadana iyo beejajkeena daa- daalacda nagala soo xiriira fadhigeena iskugu adeegaya
بسم الله الرحمن الرحيم halkan waa cadceed electronics gurceel anaga waxaan u qabanaa bulshada ugu weyn waa farsamada sida cilad bixinta moobeelada iyo dhammaan agabka kumbiyuutarada kale birintarada waxyaabaha noocaasa Een, waxyaabaha ugu muhiimsan oo mataqaanaa hadda een, meeshaan lagu qabto adiga waa farsamada sida iyo galitaanka moobeelada oo kale een, iibka dhammaan electronics waxyaabaha kale oo la socdo sida accessorieska iyo waxyaabaha la yidhaaho yarka ah Een, boqolkiiba adiga waxaan dhihi karnaa sagaashan hadda magaalada waxaa waaye aad ayuu usoo kordhayaa isticmaalka een, electroniga
waa gartay eh, maadaama aad sheegteen xarunteena cadceed inay xoogga inta badan saarto cilad bixinta waxyaaba la xiriira electroniga eh, siiba taleefanada iyo kombiyuutarada oo kale marka eh, bal ka waran macaamiisha ma jiraan cilad ugu badan oo aad is dhihi kartaan maadaama si dheeli ah ama maalinlaha ah u qabataan ciladaha ugu badan ee inta badan aad xalisaan maxaa ka mid a ciladaha ugu badan oo hadda la xaliyo waxaa ugu badan horta eh, waxaa ugu badan hadda la isticmaalaa markii hadda goboladan oo kale waxaa waaye een, moobilka gacanta ugu badan moobilkas gacanta ugu badan hadda waxaan iga xalino caqabadaha ugu waaweyn oo soo laabta waa een, moobilka sida een, in wax la- ka- kabedelka rebaarinka moobilka lagu sameynayo ama software ha ahaato ama hardware ha ahaato farsamo gacanta ha ahaato intaas ayaa ugu tiro badan Eh, gurcaal dhowr sana usoo joogtay dabcan eh, bal ka waran fahamka electroniga dadka iyo isticmaalkiisaba heerka ay joogaan gurcaaltii hore iyo maanta gurcaal maxaa ku qiyaas kartaa
walaahi wax badan ayaa iska bedelay markii aan u fiirino een, heerka maanta la joogo labada kun labaatan iyo shanta iyo labada kun iyo tobankii maalintii anaga aan shaqadan soo bilaabina labada kun iyo tobankii oo kale Eh, toban iyo shantaas sano hadda waxaan kusoo shaqaynayna electronigan eh, waxaan ka shaqaynayna magaalada gurceel een, iyo eriyada adiga kaagrow waxaan isleeyahay maalintaas een, iyo maanta farqi weyn oo u dhexeeyo boqolkiiba siddeetan waxaan dhihi karnaa maanta shacabku waxaa soo fahmaya isticmaalka een, electroniga khaasatan moobeelada gaar ahaan weliba taleefanada smartphone-ka ayaa dadku aad boqolkiiba sagaashan iyo shan wataan markii loo fiiriyo xilligii hore iyo xilligan wax isu dhum ahan xilligaas waxaa laga yaabaa waxaa soo bilaabanaya electroniga ayaa bilow iska ahay taleefanaha yararka ah oo gacanta gacanta oo la yidhaahdo ee, niiclayaasha oo kale ay dadku dhahaan kuwaas ayaa badanaa dadku isticmaali jireen xilligaas laakiin hadda waxaa waaye dadka boqolkiiba sagaashan xataa dadka waayeelka waxaa arkaysa smartphone-ka iska isticmaalaan marka boqolkiiba hadda adiga sagaashan hadda xarunteena waxaan ku cilad bixinaa waxaa ugu weyn oo laga isticmaalaa oo mataqaanaa farsamo loo keensadaa ama mataqaanaa een, laga gataa waa smartphone-kaasa ugu badan furiintaad ugu dambeysa ee aad leedahay macaamiisha xaruntiinan iyo dadka ku dhegeysanaya ee dhusmareeb iyo gurceel iyo deegaanada kala jooga ee aad u ballan qaadaysaan maxay tahay garaane cilad bixinta electroniga walaa dhammaanteed waxaan leeyahay fariinteeda ugu dambeedo shacabkeena waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada halkan dadkeena dhammaan way yaqaaniin ama ha deganaadaan gurceel ama ha joogaan dhuusamareeb ama ha deganaadaan martabaan ama eri dhammaan galgaduud oo badankeed way yaqaaniin aniga gaar ahaan xarunteena way yaqaaniin way imaadaan oo way ka samaystaan marka waxaan leeyahay insha allahu si qurux badan ayaa laidiin soo dhaweynayaa soo dhawaada waana mahadsantiin adinkana raadiyo dahreerna waxaan leeyahay aad iyo aad mahadsantiin waan dhowahay cabdulaahi wadani oo ka socda raadiyo daardheer waa mahadsanta dhuusamareeb waxaan anagu joognaa guraceel guraceel adiga magaalo ganacsi oo iska fiican waaye annagu waxaan keennaa sida alaabaha maacuunta dharka aroosyada dahayadoo kale alaabahaasoo dhanaan keennaa joodarayaasha ayakuna ayakoo jumlo awaa bixinaa sida badan annaga waxaa nagula adeegtaa degmooyinka gurceel hoos yimaadoo dhan sida martabaanoo kale waa nagula adeegtaa galajiroo kale ilaa etoobiya dhinacan kaleo xeraale la jiida dhinacyadaas waa nagula adeegtaa inkastoo hadda kala xirma balanbaloo kale waa nagula adeega jira si fiicana adeegu nooga aadi jira laakiin wadooyinkaasaa xoogaa iska dhibatay oo iska xirxirmay inuu ganacsigu isku furnaad aaday u fiicnaa lahayd marka ganacsigu niyow suqyo sidii hore waayihii hore suqyo say ahaayeen hadda maahan xoogaa ganacsiga dhama iska liito xoogaa caajiskiisa iska batay oo suuqxumaaya iska jira waana adduunka dhan wuxuu nala qabaan isleeyahay laakiin maasha allah annagu waa shaqaynaa magaalada guraceel waa u shaqaynaa jumlo waa nagala qaataa tufaariikh waa nagala qaataa wax walba waa nagala qaataa alaabaha waa bixinaa sida sijaayadaha wax walba waa keennaa sijaayadaha wax walba waa keennaa alaabaha waa keennaa boorsooyinka dharka waxaasoo dhan waa bixinaa maasha allah waa fiican waa gartay adeegyadaas kala duwanaad aad iibsaa saa sheegteen bal bijiblahaara ku bixisaan adeegyadan base tafaariiqi jumlalooda waa ku xisaabaa bishiin niyo boqolkiiba siddeetan dukaamadu waa kala yihiin boqolkiiba siddeetan adeeg anagu jumlo ku baxaa tafaariikhdana waa ku baxaa asne oo dukaamada qeybaa tafaariiqa maasha allah waana fiican ya ganacsigu maasha allah waa iska barakaysan yahay inkastoo suuqyada waayahan dambe iska liitaan ganacsigu waa socdaa waa la gataa alaabaha waa la adeegtaa macaamiishanadu ilaa etoobiya ilaa dhinacaas dhuusamareeb waxa dhan waa nagala adeegtaa maasha allah waa gartay marka tusaaleoo kale hadda waxa ay dhegi qabanayaan dharkii daayihii shumaacyaashii alaabihii dadka aroosyada lagu talagalay iyo guryaha markadhisayoo kale maacuuntii qeybiyada kala duwanaa bal bal ka waran sida aad alinkee gato iyo macaamiishiina waxa gaarka u haysaan oo aad siisaan niyahow haa qaybahaas macaamiil badanaa nagu xiran oo naga adeegta daayada shumacyada aroosyada waxaasoo dhan waa nagula adeegtaa jumlahii tafaariikhba way ku baxaan marka aad iyo aad qofkii aroosaa nagu adeegtaa dadka jumlada qaatana way adeegtaan qofbana qiimihiisa ku adeegtaa sida bustayaalka waa keenaa sisanyeriyaasha indhahaadu hayaan joodarayaasha waxaasoo dhan indhahada boorsooyinka alaabahaasoo dhan digsida allabariga waa ujeedaa maacuntoo haqabtiran oo si dhammaystiran sida badan alaabsaan iskugu xiran magaalada kama bixi jirin waagii hore laakiin sanadyadan dambe magaaladuna waa sii koraya oo aaday u ballaaranee ganacsigooduna wuu koraa sida haddeer toban sano ka hor waa aragta baqaarada waaweyn oo hadda jumlooyinka wada baxaa oo bagaashka bixinaya kama jirin magaalada haddeer maacuunta dharka bagaashkii kale raashinkii waxa dhan magaaladu way ballaaraneen degmooyin badanna waa looga soo adeeg tagaa sida mutabaan kasii shishe hiiraan halkaasoo dhan waa loo maqo kori waxaasoo dhan waa looga adeegtaa beledweyne dada adeeg kasoo doonta way qaataan afar iyo labaatan saac maadaama aad sheegtay inaad jumlo inta badan xoogiina ku bixisaan waxaa la ogyahay inta badan dadka jumlada qaadanaya waa dad raba iyaguna inay sii gadaan tafaariiq ahaan bal ka waran qiimaha dadka inta badan waxaa laga yaabaa inay horey gobolka ka dirsan jireen magaalooyin kale ama muqdisho ama boosaaso bal ka waran qiimaha iyo si guud ma bixisaan adeegyo ku saabsan qofka in kasii gato kale oo kusii gada tafaariiq oo qofkaasna dhaqaalihiisa iyo ganacsigiisa oo ku horumarin karo idinkuna dhaqaal ahaan aad dhaqaaq samaysaan maasha allah horta dadkii safarkii ee magaalooyinka waaweyn aadayeen ay uga maarmeen waxay uga maarmeen markii ay qiimeeyaan qiimaha oo meeshan ka joogo iyo qiimaha ay ku keenayaan isku meelay tageen marka sidaas daraaddeed jumladii annakay naga adeegtaan sida badan dadka safra dad iska safraanna waa jiraan laakiin boqolkiiba siddeetan dadkii adeegaas gada jira waa naga adeegtaan maasha allah waa gartay ma isleedaa maanta adeegyadan aad haysaan noocya kala duwan oo alaabtii ahaato ha ahaato dahyihii ha ahaato dharkii noocyihiisa kala duwanaada ma isleedaa maanta waxyaabo jimlo loogu baahnaa gurcal inta laga waayo ayaa magaalooyinka looga soo faramisleeda ma badna ma badna boqolkiiba siddeetan waa la helaa sagaashan waxa waa laga yaabaa shay go-an mar inuu iska dhici karo magaalooyin waaweyn oo ka dhaca meel walba ka dhaca laakiin ma badna waa la helaa adeeg dhammaystiran aa la helaa.
suuqyada ugu badan ku xirantihiin idinka muqdisho boosaaso mase hargeysa iyo muqdisho boosaaso wajaale hargeysa intaba waa ku xiran magaalooyinka waaweyn oo dhan waa ku xiran kasii kor ilaa duba alaabahanaga waa nooga yimaadaan maasha allah waa karti dhinaca ammaanka magaalada oo bal ka waran eh, xilliyada aad shaqaysaan oo kale ma xilli alla xilliga aad doontaan aad ganacsigiina aad furtaan xirtaan mase wax culeys aad dareentaan jirta marka la yidhaha ammaanka niyo ammaanka aad u wanaagsan yahay magaaladan sideed saac oo nima haddaa rabta waa shaqay kartaa sagaal saac haddaa rabta waa shaqay kartaa caawa labiyo tobanka saac oo nima waa shaqay kartaa wax ammaanka aad u hagaagsan yahay ma kama jirto qashqashaad amni kama jirto magaalada ammaankeedu waa hagaagsan yahay ciidamada booliiska si fiican uga iyo degmada wax dhan oo iskaashanaya ammaanka magaalada aada loo xaqiijiyaa shacabkuna waa kala qayb qaataa marka magaalada ammaankeeda waa waa lagu xisaabtamaa aad u fiican yahay magaalada ammaankeeda waa uga mahad celaynaa in laamaha amniga waa uga mahad celaynaa iyo in- iyo iyo iyo iyo guddoomiyahooda guddoomiyaha degmada iyo taliyaha booliiska inta dhan waa iska kaashadaan amniga aadayna uga qayb qaataan waa fiican yahay amniga xaggiisa aad oo magaalada looga mahad celiyaa ammaanka xaggiisa
waa hagaag bartankaynu kaga jirnaa dhegeystayaal barnaamijka ganacsiga amniga magaaladan gurceel ayaa door muhiima ka ciyaaray horumarka ganacsi sida ay noo sheegeen ganacsada aan wareysanay waxaana xilliyada ay furayaan iyo xirayaanba ay tahay kuwo iyagu ay xor yihiin mana dareemayaan wax cabsi ah oo dhinaca ammaanka ah haddaba guddoomiyaha amniga ee degmada gurceel haddaba guddoomiyaha amniga iyo cadaaladda ee degmada gurceel mudane bacadle sheekh xuseen diirshe ayaan wax ka weydiinay xiriirka amni ee kala dhexeeya ganacsada iyo haddii ay mararka qaar dhacaan falal iyo sida ay ula tacaalaan maasha allah cabdulaahi aad aa mahadsan tahay agaasimaha idaacadda daardheer waay waa idin salaama mar koowaad salaan kadib dee deegaankan quraceel waa deegaan caan ku ah amniga xadaaradda iyo horumarka iyo ganacsiga Eh, arrintiisu waa dadka caalamka oo dhan iyo galmudug oo dhan waa ka tilmaaman yihiin amnigiisana aad u fadhiyaa dadka deegaankuna waa maamulka iyo amniga intaba way la shaqeeyaan ciidamo waxaa ka howlgala booliska taliska booliska iyo talisna basugida ka howlgala Eh, degmo ahaanna dee iyo iyo dadka shacabka iyo amniguna waa isku xiran yahay marka amnigu aad uu u fiican yahay agaasime waa gartay maadaama eh, aynu soo gaaraa barnaamijka ganacsiga oo diiradda ugu saaraynay eh, horumarada ganacsiga ee gurcaal samaysay bal ka waran dhinaca ammaanka xiriirka iyo wadashaqeynta ka dhexeysa eh, laamaha ammaanka iyo sidoo kale waaxda ammaanka ee degmada iyo ganacsada degmada run aad aa u mahadsan tahay waa su-aal muhiima dee dadka deegaankan jooga sideedaba ayaga amni ku nool ah ganacsiga iyo maamulkuna dad aad iskugu dhow oo isku xiran oo talooyinka iyo horumarada iyo ganacsiga ka wada shaqeeya waaye caqabad kastoo timaadana dee dadka ganacsatada gudoomiya gudoomiye ku-xigeen ay leedahay ganacsatadu ee maamulkuna ay la shaqeeyaan annaguna aan soo dhoweyno oon rabitaankooda iyo hadafkooda iyo horumaradooda aan kala shaqeynaa marka arrintaas waxaan u malaynayaa dee indhahagana waad ku aragtay magaalada wax badan waa martay waraysyo badanna waad kala qaaday dee sida uu socdo oo bulashinku iyo ganacsigu iyo horumarku iyo amnigu iyo sida xasiloonida oo magaalada ka jirtana waa dareemi kartaa agaasime marka aad aa u mahadsantaha waa gartay eh, dhinaca ganacsadoo kale waxay noo sheegeen inay xilligay doonaan ay magaalada ganacsigeeda ay furtaan oo ayago qof kasta ganacsigiisa xilligu furayo xilligu ku xiray isagay ku xiran tahay Eh, bal mis dhihi kartaa eh, mase la dhihi karaa amniga gurcaal ka jira waxaa horseeday in ay ka mid noqoto magaalooyinka ugu ganacsiga dhaqaaqiisa badan haddaysan ahayn magaalada koobaad bal mase dhihi karaa amniga ayaa sabab u ah oo oo ka duwan magaalooyinka kale gurcaal n waa mahadsantaa dee meel kasta oo xilli walba laga shaqaysan kara waxaad dareemi kartaa ay howl badana la geliyey juhdi badana la geliyey ciidamada amniga oo kala duwana juhdi badan geliyey dadka shacabka ah haddana aad ay waxay u shaqeeyaan waxyaalaha qaldan iyo waxyaalaha ay ka shakiyaan si degdeg ay ula soo xiriiraan laamaha amniga iyo mas-uuliyadda degmadaba aad ay ula soo xiriiraan marka waxaad dareemi kartaa in uu ganacsigu free noqdo ama ay quraceel noqoto xarunta galmudug ee- ee ugu horumaraysan ama ganacsiga ugu horumarsan inay noqoto dee waxaad dareemi kartaa isku xirnaansho bulshada iyo ciidamo amniga iyo maamulka inay tahay halkaasaad ka dareemi kartaa dee mana la helo waad dareemi kartaa magaalo noocaan oo kale ah xilli walba sagaal saac toban saac fiid hore xilli dhexe aroor intaba magaalo shaqaynaysa oo adeegyada bulshada kala duwan aad ku arkaysid ama aad ka aad ka helaysid waxaad dareemi kartaa macnaha inay tahay dad isku tashtay oo horumarkooda iyo amnigooda iyo ganacsigooda dad ku wada qanacsan yihiin aada u dareemi kartaa waana mahadsantaha ma jiraan kiisas ganacsada marka qaar ee la soo wadaagaan oo amniga liduka ama burcada haato ama tuugo marka habeenkii kiisas noocaasa ma jiraan haddii si jiraan oo aad la kulantaan sidee ayaad tilaabaad qaadaan maxaas ku xalisaa niho waa dareemi kartaa dee meel bulsho badan iyo magaalada intaasoo oo deegaan hoos timaado kiisas ma laga weynaayo kiisaskaasna badanaa waa laga hortagaa wixii markaas un dhacana kadabatag iyo xalka gaarisan ku samaynaa way iska jiraan kiisas yaroo iska fududoodo iska burcada iyo waxyaroo guryo u dhaca iyo waxyaroo taleefon wax noocaasa maane ee wax kaloo bablikaalaho dhacyo boob ah oo deegaankan ka jira ama laga yaqaano ama qaab mooryaannimo dad u shaqaysta deegaankan kama jiraan deegaan aamnigiisa aada looga warqabo waaye xilligii jaarna macnaa ciidamo qaas ah oo roondeeya oo taliska booliska iyo ciidamada nabad sugidda ee degmadaba intaba ay shaqeeyaan ayaa arrintaas ku howlan dee annaguna amni ahaan iyo maamul ahaanna dee waan aadaan iyo bulshada iyo ciidamada iyo iskugu xirannahay marka arrintaas waxaan u malaynayaa wax walbana dadku way arkaan gudoomiye marka adoo mahadsan waxaa jira magaalooyinka waaweyn muqdisho kale lagula telinaya dhowrkii sano oo lasoo dhaafay in ganacsadu ay sameeyaan waxyaaba amniyaanka horumarin kara oo qayb ka tahay waxaa loo yaqaan cc camerada kale bal haddaynu gurceel eegno ganacsada ma kula taliseen ma sameeyaan ganacsadu
niga waa mahadsantaa niga cc cameradaas dadka ganacsatada oo laamiga afyaalaha degan dad badanna waan ka wacyigelina way ku xirteen dad badanna waxaan rajeynayaa waan ku maqannahay dheheen mar walbana waan kala hadalnaa oo sababtoo ah dee amniga iyo waxyaalaha kadiska u dhacaya ay siisa kamerada ka qayb qaadataa ha wax qorshaana waa nooga yaalaanoo dee waxaan rabnaa haddeertaan qorshooyin badan oo magaalada horumarkeeda oo sida in tarloogiya la dhigo iyo wadooyinka iyo howlahaas laga shaqeeyo waxyaala badan baa maamulka oo u abdheed garaysantao rabaa inuu oo qabto marka insha allahu tacaala waa arki doontaa waxyaalo badan oo isbedel oo qurux badan insha allah fariintaada ku aadan aad u dirayso ganacsada reer gurceel iyo bulshadaba ay ku aadaneen inay ammaanka qaarasataa reer gurceel sida aa u taxadari jirteen oo amnigiina aa uga shaqey jirteen dee oo aadina amniga iyo maamulka ula shaqey jirteen oo ku mahadsantihiin waxaana rajeynayaa in intii sii laba jibaartiin iyo dhammaan galmudug iyo soomaaliya dhan waxaan u rajeynayaa amni iyo waara iyo xasilooni waarta
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka ganacsiga ee raadiyaha daareer oo aan toddobaadkan kaga hadlaynay xaaladda ganacsi ee degmada gurceel waxaa barnaamijkan ciddii uu sheego ay dib kaga daalacan kartaa barta aynu ku lehnaha websayte-ka idinkoo googolka naga heli karaa waxaad ku qoraysaan radio daardheer dadso ammaana allah